sakariya cutubka labaad oo anna indhahaygiibaan kor u qaaday oo wax baan fiiriyey oo waxaan arkay nin gacanta ku haysta xarig qiyaaseed kolkaasaan idhi war xaggee baad u socotaa oo isna wuxuu igu yidhi waxaan u socdaa inaan yeruusalaam soo qiyaaso oo aan soo ogaado intuu ballaarkeedu yahay iyo intuu dherarkeedu yahayba oo bal eeg malaggii ila hadlay ayaa baxay oo malag kale ayaa u baxay inuu isaga ka hor tago oo wuxuu ku yidhi isagii orod oo la hadal ninkaas dhallinyarada ah oo waxaad ku tidhaahdaa yeruusalaam waxaa loo degi doonaa sidii tuulooyin aan dayr lahayn sababtuna waa dadka tirabadnaantiisa iyo xoolaha iyada dhex jooga daraaddood waayo rabbigu wuxuu leeyahay anigu waxaan iyada u noqon doonaa dayr dab ah oo iyada ku wareegsan oo waxaan iyada u noqon doonaa ammaanta dhexdeeda joogta rabbigu wuxuu leeyahay warooy dalka waqooyi ka carara waayo rabbigu wuxuu leeyahay anigu waxaan idiin kala firdhiyey sida afarta dabaylood oo samada siyooney tan dadka baabuloon la joogtooy baxso waayo rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay ammaan dabadeed wuxuu ii soo diray quruumihii adiga ku dhacay waayo kii ku taabto wuxuu taabtaa ishiisa inankeeda waayo bal eega gacantayda ayaan iyaga ku kor ruxruxi doonaa oo iyana waxay booli u noqon doonaan kuwii iyaga u adeegi jiray oo idina waxaad ogaan doontaan in rabbiga ciidamadu isoo diray magaalada siyooney gabay oo reyrey waayo rabbigu wuxuu leeyahay bal eeg anigu waan imanayaa oo dhexdaadaan degganaan doonaa oo wakhtigaas qurumo badan ayaa rabbiga isugu darmi doona oo dadkaygay noqon doonaan oo dhexdaadaan degganaan doonaa oo adna waxaad ogaan doontaa in rabbiga ciidamadii ii soo kaa diray oo rabbiguna dadka dalka yahuuda wuu dhexli doonaa iyagoo qaybtiisa ku ah dalka quduuska ah oo weliba yeruusalaam buu dooran doonaa bini'aadmiga oo dhammow rabbiga hortiisa ku aamusa waayo isagu waa ka soo kacay hoygiisii quduuska ahaa